bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo isnai waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay labaatan bisha abriil sannada labada kun kow iyo labaatanka qodobada aad warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa hay-adaha ugu baaqday in gurmud loo sameeyo dadka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan roobab xoogan oo sababay dhimashada xoolo nool oo ka curtay magaalada jowhar iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa xoolo ay ku dhinteen hal qof oo cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday magaalada qardho ee maamulka puntland xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee rediyo isnay wararka akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah haweenayda noqon karta hogaamiyaha cusub ee dalkaasi jarmalka
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid nteen uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrazonic ee ka hortagga cudurka covid nteen fahan ahmiyadda tallaalka covid nteen u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid nteen tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan oo nidi akhriya anigoo ah maryamo sheekh cabdi halka uu farsameynayo injineer tima cadde wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa hay-adaha ugu baaqday in loo gurmado dadka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan siduu warkaan inoogu faahfaahinayo waryaheena cabdicasiis xasan macalin
iskuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka hirshabeelle ee u qaabilsan gobolka hiiraan xaawo axmed maxamed ayaa sheegtay in xilligan dhibaatooyin dhinac walba ah ay haysato dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barkacyaasha ee magaalada beledweyne waxayna tilmaamtay inay wado qorshe lagu gargaarayo dadkaasi oo ay ka taageerayaan hay-adaha samafalka bixiya ilaa maanta shanka janaaid waxaa ugu talagal inaan uga hadlo baahiyaha ka jira barakacyaasha ku nool gobolka hiiraan waxaa ka mida baahiyaha haysto dadka baahiyaha waxay u qaybsameen saddex qaybood kuwa waa barakacayaal oo waa dad awal barakac ku yimid hadday refuji yihiin hadday a d b yihiin waa barakac kuwaas oo barakaca ma haystaan wax ilaahay abuurtay oo nolol ah ama intii biloaadan qof bilo-aadan uu ku noolaan lahaa ma haystaan hadday tahay caafimaad hadday tahay cunto hadday tahay guryo hadday tahay waxbarasho intaba ma haystaan waxaa kusoo siyaaday oo haddana barakac labaad keenay dadkii beerihii ayaxa u kasoo dhameeyey oo beero ma jiraan abaaraa jirto beerihii ayaxa caleenta iyo wixii ka dhameeya beer ma jirto sidoo kale abaaraa jirto iyo dagaallo sokeeyo oo xoolihii dadkii waa kasoo dhammaadeen ayagana intaba waxay isku yimideen magaalada beledweyne waana wax wada haysto dhammaan ama hirshabeelle deegaanada hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka hiiraan ayaa ganacsatada iyo hay-adaha ugu baaqday in il gaar ah lagu soo eego baahiyaha haysta dadka barakacyaasha cuntaysan haysanin wax daryeela ay haystaan ma jirto walahi noloshooda aaday u hooseysaa syria because qofka af soomaali ku hadlayo wuxuu ku dagaa uu ku kor noolaana qof af soomaali ku hadlayo kale laakiin qof af soomaali aanu ku hadlaynin oo ehel intaysan uga soo horeynin oo masaajidada darbiyadooda jiifo oo daryeel aan haysanin oo inta lambarkiisa baakad looga dhigo saas u taagayo oo shilin soomaaliya soomaaliya laga isticmaali jira laba kun saddex kuna la sii jira aan shilin soomaali aysan jirin wixii taleefon ay wada noqdeen qofkii xitaa wax siin lahaa wuxuu ka wahsanaa inta uu u tuuraayo uu ka wahsanaa marka kuwaas noloshooda waa nolol aada u hooseyso waxaan ugu baaqaa dadka ilaahay wuxuu dhiibay in aakhriya adduunba ajray ka helayaan dadkan masaakiinta ah. wax allaale wuxuu ilaahay ugu dhiibay ay ugu soo deeqaan sidoo kale hay-adaha gargaarka waxaan ku farayaa in hay-adaha gargaarka hay-ad gargaaraan ahay xafiisa iyo furan waa iska fadhiyaa ma aha aqli in ay shaqeeyaan shaqadoodana ay noqoto shaqo muuqato wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wado dadaalo iyo qorshe lagu doonayo in lagu caawiyo dadka danyarta ee ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mahadsan yahay cabdicasiis oo nala socodsiinayay qodob-wareedkaasi ku saabsan in dadka barakacayaasha ee degan magaalada beledweyne ay caawiyaan hay-adaha robab xoogan ayaa xalay ka da-ay oo dabaylo wato deegaano hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo sababay dhimashada xoolo nool rabab wato dabaylo ayaa xalay saqdi dhexe ka da-ay inta la ogyahay inta u dhexaysa deegaanka buurane ilaa iyo magaalada jowhar waxayna da-ayeen ku dhowaad afar saacadood xasan aadan cabdi oo kamid ah waxgaradka tuulada calideer oo qiyaastii sideed iyo toban kilomitir dhanka waqooyi galbeed jowhar kaga beegan ayaa reediyo isnaay u sheegay xoolaha uga dhintay roobabkii xalay da-ay wixii hadda tegay oo dhintay hilib badanaa waxaa leedahay anaa dhashan camalisa iga dhimatay laakiin wixii hadda tegay waaba tageen laakiin waxaa kale anugaa kadib nolol caafimaad aan rajaynaynaa roobka waqooyigu naga soo galay iyo iyo bari xoolaha sidooda waxa waaye ninka taxalna miray aheyd marka ilaahay waa kuu roon yahaye wuray ku timid bacay waxaad lama saarin marka waan iska xukum ilaahkiisay ku dhinteen laakiin moo laga gaashaaman wixii dhima karna waa dhinteen wixii nool waa nool yihi lix saacood noo yimi roobka taasoo da-ahan iska siyaasay siya saac mugeed waa un da-ay wallaahi ma waraysanin arada ma dhexgelin saakina beeraha u dheelmaday si walay wax u waraabeen yaan u dheelmaday laakiin waa un adiga alxamdulilah meel wax ka dhiman inayna umalaynaa xalay ninkii una oo bacag geliyey ma ogiyey ninka kale waxay un toban yar in xal dhintaan ku qiyaas ah waxaana jirta beero ay ku beeran yihiin dalaga sisinta oo tubaalan islamarkaana lasoo shabsan rabay balse roobabkii ay gadaal u dhigeen waxaana ugu badan dalaga sisinta oo ahaa sisimihii lagu beeray deegaanadii ay ka baxeen biyihii xaafka ee soo galay sanadkii hore waxaana jirta tuulooyin badan oo aysan marin webiga shabeelle laakiin wax ku beerta roobabka iyo marka ay yimaadaan biyaha xaafka ee soo gala deegaanadaasi xasan ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo toban maalmood beero lasoo shabsanayo maadaama ay roobabkii xoogganaayeen xalay da-ay aniga waxaan ka waramaa tuulada caladeer iyo intii ka dhexaysa buurne roob lixaad lahaa ka da-ay caagta biyo waa saradeen eegta waa bubuucdaa beeraha waa islacad yihiin alxamdulilah khayraa ishayna saaran yahay horta wax abaal daboola shabina malo abaali waa halaabeen oo mugaan biyaa galay laakiin nimco waaye alxamdulilah waa nimcaysanahay eegta biyaa galay marka ilaahi waa beeraha waa waa waraabsan yihiin waxana hadda dhulka kalena waaba iska aber laakiin dhulka hadda waa untacaba mugaa dhul tacbi kara waa wubin waa mariyaa oo xaafa oo marmari laakiin xayadan aan aan beerna waxa uu sidoo kalena sheegay inuu ilaahay isa soo raaciyo oo ay helaan barwaaqo maadaama ay yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley roobabkana ay ka heli karaan daaqsinka xoolaha iyo biyaha xareedda oo ay cabi lahaayeen xoolahaasi hal qof ayaa cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday magaalada qardho ee maamulka puntland wararka aynu ka helayna magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee maamulka puntland waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi oo hal ruux ugu geeriyooday cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban dadka deegaanka waxa ay ku soo warameen in geerida halka qof ay timid kadib markii loo waayay oksijinkii ama neef siiyihii dadka neefta qaba markaasi lagula xiriiri jiray si ay u helaan hawo macmal ah wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in dadka kale oo aada u liitay iyana loo qaaday dhinaca isbitaalka magaalada garowe kadib markii isbitaalka magaalada qardho uu ka dhammaaday oksijiintii islamarkaana cudurka oo weli ka jiro deegaanadaasi puntland ayaa dhowr oo jeer soo saartay go-aano la xiriira ka hortaga faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban kuwaas oo badi ay dhaqangelin iyada oo wasaaradda caafimaadka puntland ay sheegtay in ay wado qorshe kale ee looga hortegayo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban dhegeystayaal halkuu warkaasi idii kaga imaanaya waa f m-ka rediyo isnaay iminkana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha uu inoo qaadaa dhigi doono waryaheena cismaan cabdalla cismaan
waa mahadsan tahay maryamo sheekh cabdi dhegaystayaal xibinta ciyaaraha warka subaxnimo idaacadda isnaa ee magaalada jowhar waxaan ku eegi doonaa mid ka mid a waxyaabihii la isweydiinaya habeenkii axadda markii lagu dhawaaqay tartanka cusub ee eurubian superliiga ayaa ahayd in aysan ku jirin kooxo ka dhisan faransa ama jarmalka kooxaha sida baris saint germany iyo weliba bayer minijan qayb kama ahayn laba iyo tobanka kooxood ee ilaa iyo haatan la shaaciyey islamarkaana ay markaasi yihiin kuwa aas-aasay tartanka cusub ee superliiga la yidhaahdo iyada oo labadan kooxood ay gebi ahaanba iska diideen in ay qayb ka noqdaan tartankan cusub ee kooxaha waaweyn ay ka qaybgalayaan sababta ay b s g isaga diiday in ay qayb ka noqoto markaasi super liiga waa mid siyaasadaysan sida ay markaasi khabiiradu sheegayaan sababta oo ah kooxda waxa iska leh shirkad markaasi laga leeyahay qatar oo la yidhaahdo qatar sports investments waxaana maamula naasir al khaliifa ninka la yidhahdo al khaliifi iyo weliba shirkadda dowladda qatar ay leedahay ee qatar super waa qatar sports investi- investment waxay markaasi xiriir xoogan la leeyihiin ueva iyo weliba viva tv-gooda bin sportsna waxa uu haystaa xuquuqda baahinta champions leaga halka dalka qatar uu martigelin doono koobka adduunka sanadka ueva iyo viva waxa ay soo bandhigeen sida ay markaasi uga soo horjeedaan tartanka cusub ee super liiga iyada oo al khaliifa uu markaasi xiriir fiican la leeyahay madaxweynaha ueva alexander kafarini ninka la yidhahdo waxaa jira warar xan ah oo markaasi sheegaya in al khaliifi uu markaasi noqon doono madaxweynaha xiga ee ururka kooxaha yurub ee european clubs association la yidhahdo kadib markii uu madaxweynaha juventus andrea angeli iska celsilay jagadaasi si uu markaasi ugu biiro zuberliga wargeyska faransiiska ee markaasi kuweb la yidhaahdo ayaa waxa uu bogaad ama boggooda horeba ku soo bandhigay farqiga u dhexeeya kooxaha faransa iyo germany iyo yurub inteeda kale iyaga oo cinwaanna ka dhigay dagaalkii taajiriinta jarmalka xaaladooda waa ay ka duwan tahay tan b s g kooxaha jarmalka waxaa maamula taageerayaashooda sidaasi daraaddeedna suuragal uma aha in ay markaasi ku biiraan suberliiga maadaama taageerayaasha necab yihiin fikradda zuber liiga la yidhaahdo madaxa brushia demo ninka la yidhahdo jones jo- jones jachim ayaa waxa uu shaaca isna ka qaaday in kooxdiisa iyo weliba bayer minijan in ayan e, markaasi qayb ka noqon diinin oo ay iska diideen dalabkii loogu soo bandhigay in ay ku biiraan zuber liiga wuxuuna sheegay in ay doonayaan intaas beddelkeeda ay dib u habeen markaa ku sameeyaan champions league tartankan ueva super liiga la yidhahdo ama european super liiga ayaa waxa uu isagu markaasi yahay mid ka duwan tartanka champions leaga waayo kooxda kooxaha ka qaybgalaya ee shan iyo tobanka kooxood ee hore waxay heli doonaan afar boqol oo milyan oo dollarka maraykanka halka kooxaha kalena ay heli doonaan lacago intaasi u dhigma maadaama ueva uu yahay mid kooxaha oo dhan ay isla qaadanayaan afar boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka xubinta cayaaraane intaasay noo joogtaan dib idinku celiyo maryamo iyo qeybaha kale ee warka ka haray mahadsanid cismaan cabdalle iminkana kusoo dhawaada sidaadba warkaad ku maqli jirteen xubintii sarifka iyo suuqyada iyo cabdicasiis xasan aad baad u mahadsan tahay maryamo sheekh cabdi xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashinka qoturdaruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada jowhar haddii aan ku horumarno qiimaha la kala iibsanayo raashinka qudradaruuriga xilligan lagu guda jiro ee bisha barkeesna ramadaan kilada timir nooca sajalka ah waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya hal doolar oo u dhiganta shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka labada kiilo ee nooca sajaleysan ee timir waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya laba doolar salbukada waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga fiimtada dhaladana waxaa suuqyada jool kala iibsanaya lixdan iyo shan kun ilaa iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga markaana haddii aan eegno sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka lakala sarfanayaa laba malyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixintana la kala sarfanayo laba malyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga dhageystayaal waanaga intaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warkaas waxnimo wuu mahadsan yahay cabdicasiis oo nala socodsiinayo xubinta sarifka iyo suuqyada dhegeystayaal saaxiibayaal iminkana kusoo dhowaada wararka caalamka haweeneyda noqon doonto hogaamiyaha cusub ee dalkaasi jarmalka xili la filayo in doorashooyin ay ka dhacaan dalkaasi markii ugu horeysay kadib taariikhda xisbiga ee afartan sano jirsaday jerman greenis waxa uu ku dhawaaqay haweeneyda musharaxadda u matalaysa doorashada hogaamiyaha dalkaasi jarmalka waxay noqonaysaa taariikh siman oo ku xiran doorka adag ee greenis ay ka ciyaari doonto doorashada guud ee bisha sebtembar oo xilka ay ku banaynayso angel market isniintii xisbiga waxa uu shaaciyey in analena brigborg oo afartan sano jir ah ay noqonayso qofka ay filayaan in xilka ay kala wareegto angela kadib doorashada sebtembar mrs breg waxaa la saadaalinayaa in ay noqoto haweeneyda keli ah ee doorashada qeybta ka ah inkastoo marka loo eega la arkayay qallaasi iyo fadeexado soo wajahaya xisbiga hadda waxaa la rajeynayaa in greenis ay qeyb weyn ka noqon doonto dowladda soo socota xisbiga talada hayo waxaa weli ka dhex taagan khilaaf la xiriiro qofka musharaxa u noqonaya balse xisbiga green waxaa suuragal ah in uu helo isbahaysi cusub oo aada u ballaaran taas waxay noqon kartaa in anela brogberg ay noqoto hogaamiyaha dalkaasi jarmalka ee la filayo waxaa la bilaabay in la barbar dhigo haweenka da-da yar ee hogaaminaya dalalka new zealand iyo fiinland bregborg waxa ay dhalatay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideetankii waa xilligii la aas-aasay xisbiga ay hadda ka tirsan tahay ee greenis waxa ay waalidkeed xilligaasi u qaadeen fagaare uu ka dhacayay dibadbax ka dhan ahaa nukliyeerka waxay nolosheeda ka qeexday biyaha iyo sunta lagu ridayey dibadbaxayaasha iyo macmacaankii ay guriga ka cunaysay kadib isu soo bixii isku dhafka nolosha qoyska dabaqada dhexe oo uu matalayo xisbiga green ee maanta ay ka mid tahay taana waxa ay ku sharxaysaa dalabka ballaaran ee xilligan ay ku doonayso in ay noqoto hogaamiyaha cusub ee markaasi dalka jarmalka doorashooyinka nagu soo aadan dhegeystayaal saaxiibayaal warkii oo saakay ka dhegeysanayseen redio isnaay muujadeeda siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magahatis oo aan idila socodsiinaya anigoo maryama halkuu farsameynayay tima cadde waa nagay intaa tan iyo intaanu ku kulmi doono warkan oo kale haddii allah awoodda la ogolaado waxaanu isda leenahay ramadaanulkariim